sabuuraddii kontonaad ilaah oo ah ilaah rabbiga ah ayaa hadlay oo qorax soo baxa ilaa qorax dhaca dhulkuu u yeedhay siyoon oo ah meesha quruxda kaamilka ah ayaa ilaah ka soo iftiimay ilaaheen wuu imaan doonaa iskamana aamusi doono hortiisa ayaa dab wax baabi'in doonaa hareerihiisana waxaa jiri doona duufaan weyn isagu wuxuu u yeedhi doonaa samooyinka sare iyo dhulkaba inuu dadkiisa xukumo aawadeed oo wuxuu odhan doonaa quduusiintayda ii soo wada ururiya kuwii axdi igula dhigtay allabari oo samooyinka ayaa xaqnimadiisa sheegi doona waayo ilaah qudhiisu waa xaakin seelah dadkaygiiyow imaqla oo anna waan hadli doonaa israa'iilow imaqal oo anna waan kuu markhaati furi doonaa anigu waxaan ahay ilaah oo ah ilaahaaga anigu kugu canaanan maayo allabaryadaada oo qurbaannadaada gubanu had iyo goorba hortayda yaalliin reerkaaga dibi ka qaadan maayo xerooyinkaagana orgi kala bixi maayo waayo xayawaanka duudda jooga oo dhan anigaa iska leh iyo xataa xoolaha kunka buurood jooga oo dhan waan wada aqaan haadda buuraha joogta oo dhan oo duwaagga duurka jooga oo dhanna anigaa iska leh haddaan gaajaysanahay kuma aan sheegeen waayo dunida iyo waxa ka buuxaba anigaa iska leh miyaan cuni doonaa hilibka dibida miyaanse cabi doonaa dhiigga riyaha ilaah u bixi allabariga mahadnaqiddaa oo ilaaha ugu sarreeyana nidaradaadii u oofi oo ibari maalinta dhibi jirto oo anna waan ku samata bixin doonaa kolkaasaad i ammaani doontaa laakiinse ilaah wuxuu kan sharka leh ku yidhaahdaa maxaad qaynuunnadayda u sheegaysaa oo aad axdigayga afkaaga ugu soo qaadaysaa adigoo tacliinta neceb oo weliba erayadaydana dabadaada ku tuura markaad tuug aragtay waad oggolaatay oo waxaad la qayb qaadatay dhilayo afkaaga waxaad u daysaa inuu shar ku hadlo oo carabkaaguna wuxuu hindisaa khiyaano waad fadhiisataa oo wax ka sheegtaa walaalkaa oo weliba waxaad xamataa ina hooyadaa waxyaalahaas baad samaysay oo anna waan iska aamusay waxaad moodday inaan ahay mid kula mid ah laakiinse waan ku canaanan doonaa oo iyaga ayaan indhahaaga hortooda ku hagaajin doonaa kuwiinna ilaah iloobayow bal waxaan ka fiirsada waaba intaasoo aan cadcad idiin jeexjeexaaye oo aad wax idin samata bixiyo weydaane kuwa alla kii alla bariga mahadnaqidda bixiyaa waa i ammaanaa oo kii socodkiisa si quuman u hagaajiyana waxaan tusi doonaa badbaadinta ilaah